بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah saddex iyo labaatan sanno kadib weeraradii kow iyo tobankii sebtembar dowladda saliibiyaddah ee maraykanka oo ku dhawaaqday in saddex maxbuus oo uu ku jiro khaalid sheekh maxamed laga joojinayo xukunkii daldalaadda ahaa ee lagu fulin rabay haddaba muxuu yahay warka cusub ee ka soo yiray maraykanka ee ku aadan maxaabiista muslimiinta ah ee ku dhiban xabsiga guwantanamo bey jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo bayaan ka soo saartay xasuuqyadii diyaaradaha turkiga ay ka geysteen waddanka maali fariin kululna u dirtay nidaamka erdogan ra-iisul wasaaraha maleysiya oo shirkadda facebook ku dhaleeceeyey cunsuriyadda ka dhanka ah muslimiinta filistiin haddaba muxuu yahay loolanka cusub ee ka dhex qarxay xukuumadda kuwaalalambuur iyo facebook dowladda saliibiyadda faransiiska oo colaad cusub ka dhex shiday dowladaha almaqrib iyo aljazaa'ir kadib markii ay ku dhawaaqday in dhulka saxaraha galbeed ay u aqoonsatay inuu taabacsan yahay xukuumadda ribaad mandiqadda bariga dhexe oo sugaysa falcelinta ka dhalan karta dilkii ismaaciil haniya muxuu noqon karaa jawaab celinta ee yuhuuddu filan karaan caalami ahaan qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii toddobaad ee taxnaha dhegaysiga dhigaalada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى
wahagaag dhegaystayaal waa maalin khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha muxaram sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa ciidamada riddada maali iyo maleeshiyaadka murtasaqada ruushka ee fagnar ayaa isaga cararay saldhig militari oo ay ku lahaayeen gobolka mubti ee dhaca waddanka maali mu'asasada azalaaqah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ee halganka kaga jira galbeedka afrika ayaa baahisay sawirada ciidamada mujaahidiinta oo la wareegaya xerada duuma oo ah tan ay isaga carareen murtadiinta maali iyo murtasaqada ruushka murtasaqada fagnar iyo murtadiinta maali ayaa saldhigga weyn isaga cararay markii ay soo wajahday cabsi xooggan oo ku aadan inay la kulmaan weeraro uga yimaada dhanka mujaahidiinta darbadii dhowaan ku qabsatay waqooyiga dalka maali ayaa la rumaysan yahay inay soo dadejisay farxadka murtadiinta iyo saliibiyiinta ee saldhigga duuma mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ee taabacsan ururweynaha alqaacida ee mandiqadda maqhribul islaami ayaa duruus militari siinaya gumaystaha cusub ee ruushka markii uu jabay gumaysigii faransiiska darbadii ku qabsatay waqooyiga maali ayaana noqotay mid aysan weli ka soo kabsan dhanka kale jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa bayaan waxa ay ka soo saartay xasuuq ka dhacay waqooyiga waddanka maali oo ay geysteen diyaaradaha dagaalka dowladda turkiga bayaankan oo ay baahisay azalaaqah ayaa wuxuu ka koobnaa dhowr qodob waxayna mujaahidiinta marka hore caddeeyeen in dadka la beegsaday ay ahaayeen kuwo abriye ah oo aysan ka tirsaneen jamaacadda iyo kooxaha kale ee hubaysan ee dalka ka jira waxaa sidoo kale weerarkani looga hadlay kaalinta dowladda turkiga ee ku leedahay xasuuqa dadkaasi abriyada ah jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaana sheegtay in nidaamka ordogan uu qaadanayo mas-uuliyadda xasuuqan ka dhanka ah dadka rayidka ah iyadoo intaa ku dartay jamaacadda in wasaaradaha arrimaha dibadda iyo difaaca xukuumadda ankara ay taageero joogto ah siinayaan jenaraalada afgembiga sameeyey gebagabadii bayaanka ayaa lagu sheegay in mujaahidiinta ay wacad ku marayaan inay u argudi doonaan dadkaasi abriyada ah keliyana ay ka sii qaadi doonaan dhiiranaan iyo inay u argudaan dadka mustadcafiinta ah waxaana fariin tacsi iyo garab istaag ah loo diray ehelada dadkaasi shacabka ah ee ay xasuuqeen cadowga duqayntan ayaa dhowaan waxay ka dhacday mandiqada zintaawateyn ee gobolka kaydal goobjoogayaal ayaana sheegay in duqaymuhu ay beegsadeen guryo shacab ah suuqyo ganacsi iyo gaadiid ay la socdeen dad riidah muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka ayaa waxay muujinayeen qiic iyo uuro mudow oo corka isku shareeray kadib markii diyaaradaha turkiga ee loo yaqaano bayrakhtar ay si bahalnimo ah u beegsadeen magaalada
يارغا تقصى خدر والناس يقارون يارغا كرابة طور فينا تقصى خدني ما شادا أدبار سنة جسوك صبني إيها تاني دار لا حول ولا قوة إلا بالله م- م. لا حول ولا عندك سنة شغلة ودني القرا دني القرا ضاس نسير زبدة الزتوان الكوزي هنا الطيارة هنا جاي السلالم بسم الله الرحمن
duqayntaani lagu xasuuqay dadka rayidka ah ayaa timid maalmo uun kadib xasuuqii loo geystay maliishaadka camiilka ah ee xukuumadda maali iyo murtasaqada fagnar ee ka dhacay xuduudda u dhexaysa waddamada aljazaa'ir iyo maali ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا wahagaag dhegaystayaal iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo ay alaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha maahir moxamed iyo ilyaas cabdulaahi sweybood mahadsan tahay dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida aan markan soo dhoweeya walaalka maahir maxamed maahir waxaad inoo soo qabataa mid ka mid ah wargeysyada ugu horeeya ee xiga dhankaaga waad mahadsan tahay ilyaas wargeyska inoogu horeeya xubinteenna maanta waa ra'yul yowm kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan faransiiska oo dib u soo celiyey xiisadda u dhexaysa dalalka aljazaa'ir iyo almaqrib wargeyska ayaa sheegay in boqorka dalka almaqrib moxamed asaadis uu ku casuumay madaxweynaha dowladda faransiiska emmanuel macron booqasho rasmi ah oo uu ku iman doono caasimada dalkiisa kadib markii xukuumadda baariis ay sheegtay inay taageereyso waxay ku tilmaantay madax bannaanida almaqrib ee ku aadan gobolka saxraha galbeed oo ah mandiqad een lagu muransan yahay boqorka almaqrib ayaa warqad rasmi ah oo uu u diray macron wuxuu nuqul ka mid ah warqadiisa ku yidhi aad ayaan ugu mahadcelinayaa taageerada cad ee uu dalkiinu siinayo madax bannaanida qayb ka mid ah dhulkeenna iyo taageerada joogtada ah ee faransiiska ee madax bannaanida rabaad ayaa lagu yidhi dowladda faransiiska ayaa caan ku ah isku dirka waddamada dhaca galbeedka iyo waqooyiga afrika waxayna inta badan madaxa isku gelisaa oo xiise siyaasadeed oo marka dambena mid gacanka hadal isku beddesha ka dhex abuurtaa dowladaha aljazaa'ir iyo almaqrib sidaba marar badan oo hore u dhacday xukuumadda fadhigeedu yahay rabaad ayuuna la jirsadaa dhankeeda taasi oo keentaa in labada ciidan ay isku dhacyo ku dhex maraan xuduud beenaadyada ay wadaagaan halkaasna dhowr jeer ay askar isaga dileen ra-yi uruurin uu horay u sameeyey wargeyska hisbres ayaa lagu ogaaday in sagaashan boqolkiiba faransiiska lagu eedeynayo in uu sii hurinayo xiisadda u dhexeysa wadamada aljazaa'ir iyo almaqrib inta badan ka qaybgalayaasha ra-yi ururintan uu sameeyey wargeyska hisbres ayaa aaminsan in faransiisku uu si weyn uga qayb qaato horinta xiriirka xun ee u dhexeeya morocco iyo aljeeriya siddeetan iyo sagaal dhibic lixdan iyo afar boqolkiiba dadkii ra-yi ururintan ka qayb galay waxay isku raaceen in baariis ay tahay tan hurinaysa khilaafka labada dhinac halka toban dhibic soddon iyo lix ay ku jawaabeen inuusan ahayn faransiiska waxaana ra-yi ururintaasi ka qayb galay sida wargeysku sanadkii ina dhaafay sheegay laba-iyo toban kun iyo siddeed boqol oo qof en dooda ku aadan lahaanshiyaha saxaraha galbeed ayaa soo bilaabatay kun sagaal boqol shan iyo toddobaatankii almaqrib waxa ay u haysataa saxarahan in uu ka tirsan yahay dhulkeeda aaminsan tahayna in uu yahay saxare ay haysato jabhadda bulisaariyo oo ah mid ay taageerto dowladda aljazaa'ir doonaysana inay halkaas ka dhisto dowlad madax bannaan waa sida ay aaminsan tahay waad mahadsan tahay maahir qodobka inoo xiga ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa saxiifadda washington post ayaa daabacday warbixin cusub taasoo ay ku sheegaysa in saddex iyo labaatan sano kadib weeraradii kow iyo tobankii seteembar ay dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka soo saartay xog cusub oo ku aadan maxaabiis dhowr ah oo iyada gacanta ugu jira xukuumadda uu hogaamiye joe baiden ayaa ku dhawaaqday in saddex maxbuus oo uu ku jiro khaalid sheekh maxamed laga joojin doono xukunkii daldalaadda ahaa ee la doonayay in lagu fuliyo iyadoona la sheegay in tallaabadan ay timid kadib dood dheer oo socotay muddo sannado ah oo ku aadan dhammaan ragga uu maraykanku u soo xiray weerarkaas awgii ee ku jira xabsiga fadeexada ku caanbaxay ee guantanamo bay sidoo kale maraykanka ayaa sheegay in raggan saddexda ah ay ku qasban yihiin inay qirtaan dhammaan waxyaabaha ay geesteen taasina ay qayb weyn ka qaadan doonto in si wanaagsan ay ku soo gebagabowdo tallaabadan la doonayo in lagu laalo xukunkii daldalaadda ahaa waana dabcan sida ay hadalka u dhigeen in meesha laga saaro ciqaabta dilka ah taas beddelkeedna ay qirtaan dhammaan waxyaabaha ay geesteen sida dilka laba kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo lix ruux oo ku cad warqadda dacwad oogidda ayay xukuumadda washington isla afgaratay waa nuqul ka mid ah hadal ka soo yeeray riir admiraal oo ah madaxa dacwad oogaha kiiskan khaalid sheekh maxamed weliid bin acdaash iyo mustafa al hawsawi waa saddexda maxbuus ee uu maraykanku sheegay inuu ka daynayo xukunka dilka ah taas beddelkeedna uu ku xiray shuruudo badan oo ay ka mid yihiin midka aan soo xusnay saddex iyo labaatan sano kadib weeraradii kow iyo tobankii seteembar waxaa weli dhagaha gaalada caalamka ka sii shanqaraya wixii khasaaro nafeed iyo burbur hantiyadeed oo lixaad lahaa ee ka soo gaaray halkaasi halka dhanka kale ay weli isku dayayaan in raggii halyeeyada ahaa ee fuliyo weerarkaas intii uu alla doorta mooye kuwii ka geystay kaalintii lixaadka lahaa ay ugu cagajugleenayaan dil ama qirashada wax weliba iyagoona weli helila xal midkaasi ka duwan gebagabadii warbixinta majalladda iyo maahiro waxa ay qiraysaa in xabsigan ku yaala dalka kuuba uu yahay mid haddii la ogaado xogaha qaar ay keeni karta in maraykanku uu harcad dhex istaaga fadeexa ay adag tahay inuu ka soo kabto iyadoona u sababeynaysa waxa jirdil iyo suurad xumayn ah ee ay la kulmayaan maxaabiista kala duwan ee halkaasi ku xihan muddada sannadaha ah waad mahadsan tahay ilyaas wargeyska inoo xiga xubinteenna maanta waa sharqul awsad kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan jawaab celinnada laga filan karo dilka ismaaciil haniya oo ah hoggaanka garabka siyaasadda ee kooxaha wax iska caabinta filistiiniyiinta kaasi oo lagu dilay waddanka iiraan gaar ahaan magaalo madaxda waddankaasi ee tehraan een wargeyska ayaa sheegay in iiraan ay xaqiijisay inay ku qasban tahay inay ka jawaabto dilka ka dhacay dalkeeda hogaamiyaha ugu sarreeya shiicada iiraan ayaa sheegay in aargoosiga dilka haniya ay tahay waajib saaran tehraan een ilyaasow lama oga nooca jawaabta iiraan ka iman karta shaki badan ayaana la gelinayaa taasi een balse kusimaha wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan ayaa la sheegay in uu fariin u diray dowladda qatar een taasi oo uu ku sheegay in waddan kasta oo carbeed oo hawadiisa ay adeegsato yuhuudda si ay u soo weeraraan iiraan inuu dhankooda u noqon doono bartilmaameed rasmi ah oo ay weerari karaan waad mahadsantahay maahir waxaan markan soo gaarnay qodobkii ugu dambeeyey ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa ra-iisul wasaaraha maleysiya oo shirkadda facebook ku daleeciyey cunsuriyad ka dhan ah muslimiinta reer filistiin kadib markii ay tirtay dhammaan sawiradii iyo dhigaaladii laga diyaariyey ismaaciil haniya oo ahaa madaxa xafiiska siyaasadda ee xamaas warbixintan oo ay daabacday saxiifadda the star maleysiya ayaa lagu caddeeyey in anwar ibraahim oo ah hogaamiyaha xukuumadda kuwaalalambur uu maalinnimadii shalay bartiisa facebooka soo dhigay qoraal sawiro lagu laray oo uu kaga tacsiyeenayo dilkii loo geystay haniya saacado yar uun kadib shirkadda ameerikaanka ah ee facebook ayaa tirtay dhammaan sawiradii ku jiray barta gaarka ah ee ra-iisul wasaaraha maleysiya weliba iyadoo aanan xitaa tixgelin maqaamka uu dalkiisa ninkan ka joogo waa sida lagu yidhi qoraalkee tallaabadaas kadib waxaa hadal daleecayn ah uu ka soo yeeray anwar ibraahim isagoona shirkaddan ku tilmaamay mid doonaysa in caalamka ay ka qariso halganka ay filistiiniyiintu kula jiraan maamulka gumaystaha yuhuudda ee xoogga loogu deegaamiyey dhulkooda tani waa markii labaad ee ra-iisul wasaaraha maleysiya boggiisa facebooka looga tirayo sawiro la xiriira qadiyadda filistiin waxaana ka horreeyey kuwo uu baahiye afar iyo tobankii mey ee sannadkan kuwaas oo muujinaya kulan uu la yeeshay ismaaciil haniya iyaguna saacado kooban kadib waxaa si guud looga masaxay gudaha akoonkiisa facebook dabcan maahirow shirkaddan dhinaceeda madow iyo la dagaalanka qaawan ee ay kula jirta dadka muslimiinta ah waa mid bulshada inteeda badan ay ku baraarugsan tahay oo waxaa xitaa qeybaha kala duwan ee internetka lagu baahiyey dukumiindirye lagu muujinayaa arrinkan iyo sida facebook shaqaalahooda ay durbadiiba u xadfayaan ciwaan weliba oo ay ka dareemaan inuu u ololeynayo qadiyadda muslimiinta aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen eliyaas cabdulaahi xubintii wargeysyada caalamkana maanta waa inaga intaa aan dib idinkugu celinno walaalka suheyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamuli أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii tobanaad ee taxanahan ugu magac darnay dhegeysiga dhigaalada waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأقضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟
التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tani waa xalqadii toddobaad ee taxanihii aan ugu magac darnay dhegaysiga dhigaalada ee aan ku dul maraynay kitaabka maadaa khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin maxay adduunyadu ku weysay burburkii ama hoobashadii muslimiinta waxay inoo joogtay innagoo ka soo warannay kana soo dhammaanay xaaladdii ay ku sugnayd masar dhibaatadii ay dhulkaasi ka geysteen maamulladii nasaarada markanna wuxuu qoraagu allaha u naxariistee aadayaa dhanka iyo dhulka xabashida ee jiiraanka la ah masar iyo noloshii ka jirtay wuxuuna leeyahay markaannu u imaanno dhulka xabashida ee deriska la ah masar dadka halkaa ku nool waxay haysteen madhabka almonofisi sidaas oo ay tahayna dadkaasi waxay caabudayeen asnaam fara badan nasraaniyadduna waxay ahayd mid naadir ah dadkuna waxay ahaayeen kuwa hammigooda oo dhan uu adduunyo yahay diina aan shaqo ku lahayn golaha kiniisadaha niiqiya ayaana go'aamiyey in xabashidu ay diin ahaan hoos tagayaan kiniisadda iskandariya qoraagu wuxuu leeyahay markaan eegno dadkii ku noolaa waqooyiga iyo galbeedka qaaradda yurub waxay ahaayeen kuwa ku lumay gudcurrada jahliga kuna talax tegay cunsuriyadda iyo dagaallo uu dhiig badan ku daatay ma aysan helin waa berigii xadaaradda iyo cilmiga sidoo kale xilligaasi muslimiintu ma aysan furan andalus si ay reer yurub uga dhaxlaan cilmiga iyo horumarka waxna kama aysan baranin dhacdooyinkii soo maray wayna ka fogaayeen xadaaradda insaaniyadda waxa ka socda adduunkana warba uma aysan hayn waxayna u dhexeeyeen nasraaniyad markaa soo ifbaxaysay iyo wataniyad gabowday diin iyo siyaasad midna xiriir lama lahayn qoraaga lagu magacaabo wilis wuxuu leeyahay yurubta galbeed xilligaa kama jirin wax nidaam ah ama midnimo ah sidoo kale robert brivalt wuxuu leeyahay yurub waxaa hareeyey gudcur iyo mugdi laga soo bilaabo qarnigii shanaad ilaa qarnigii tobanaad mugdigaasna wuxuu ahaa mid marba marka ka dambaysa sii xoogaysanayay siina kordhayay bahalnimadii iyo waxshiyadii xilligaa ka jirtay yurubta galbeed waxay ahayd mid ka daran kana fool xun tii jirtay xilliyadii wakhtigaasi ka horeeyey sababtoo ah waxay calaamad u ahaayeen xadaarad weyn oo wasaqowday oo sidoo kalena duntay xadaaradaasi inta aysan dumin ka hor waxay ka jirtay talyaaniga iyo faransiiska kuwaasoo markii dambe beelaha u noqday burbur iyo fowdo qoraagu wuxuu leeyahay yurub aasiya iyo afrika waxaa ku noolaa ummad dhanka diinta hodanka ah laguna tilmaami jiray inay yihiin dad fahamsan musdalaxaadka iyo macaanida diinta kuwaas waxay ahaayeen yahuudda laakiin waxaa xusid mudan inaysan ahayn kuwa dadka ku dhaxlay saamayn diineed mid siyaasadeed iyo mid horumarineed waxayna ahaayeen dad iyaga la maamulo sidoo kalena la gumaysto oo la dulmiyo waxayna la kulmi jireen jirdil barakicin iyo dhibaatooyin fara badan dhibaatooyinkaasi waxay ka dhaxleen inay noqdaan dad ka duwan dadka kale waxayna la gaar noqdeen dhaqamo gooni ah oo ay ku sifoobeen xilli walba dhaqamadaas waxaa ka mid ah inay isdulleeyaan marka ay taag daran yihiin iyo inay xadgudbaan marka ay iyagu awood helaan waxaana intaa u dheer dhagarta nifaaqa eexashada iyo inay si xaqdarra ah ku cunaan hantida dadka iyo inay dadka ka hor istaagaan waddada allaah qur-aanka ayaana ku tilmaamay tilmaam xeel dheer oo ka tarjumaya xaqiiqadooda iyo wixii ay samayn jireen qarniyadii lixaad iyo toddobaad dhaqanxumo dhan weliba ah iyo fasaad bulsho arrimahaasi oo dhan oo isbiirsaday ayaa ka hor istaagay inay hoggaan u noqdaan ummadaha adduunkana ku yeeshaan awood ay wax ku hoggaamiyaan فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا
halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadan oo ah middii toddobaad waxaana xalqada xigta ku soo gudbin doonnaa ummadihii kale iyo sida xaalkoodu u ahaa kulan dambe ayaa inoo ballanaa sidaas iyo nabadgelyo waassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى